wararka ka imaanaya gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in toban qof oo rayid ah inay ku dhinteen howlgal militari oo ka dhacay gobolka shabeellada hoose aroortii hore ee saakay gaar ahaan beer ku dhow degmada bariire waxaana dadka dhintay la sheegay inay isugu jireen beeralay iyo shaqaalihii ka shaqaynaya beerta meydadka dadkan oo maanta la keenay magaalada muqdisho ayaa saxaafadda loogu soo bandhigay isbitaalka madiine kadib markii laga soo qaaday degmada bariire waxaana meydadka lasoo bandhigi ku jiray laba caruur ah waxaana goobta warbaahinta kula hadlay ehelada dadka lagu laayay weerarka oo wejiyadooda ay murugo ka muuqatay duqaadir cabdulaahi diiriye wuxuu deganay haddii alle meesha ari iyo ilmo ku haystay markii qoladaani ay yimaadeen oo meesha ay tageen gaalada iyo ilmihii waa soo gudbiyey anoo beledka joogu ii keenay waa laabtay xala markuu ilmihii wiil yaroo ariga uga soo tago haddaba jooga oo la yimid meydka adooga ag fadhiyey iyo haddii alla idmahayo iyo xoolihii xala isagu joogaa alla diliyey binta cabdulaahi diiriye oo walaalkeed uu ka mid ahaa dadka lagu dilay weerarka ayaa codsatay in cadaaladda la marsiiyo dadkii ka dambeeyey dilka loo geysta walaalkeed iyo dadkii la socday walaalkay nin masaakiina oo xoolo dhaqatuu ahaa sagaal carruura iyo islaan uur lahaa u joogaan oo sumqadda ah walaalkay gardarro ayaa lagu dilay walaalkay ciidamada bangaraf aad dileen walaalkay inaa waxaan rabaa dowladda hadday dowlad islaamiya tahay ee dowlad soomaaliyeed tahay oo wiilkaas walaalkay xaqiisa la iga siiyo agoontaasna ay meel saaraan dowladda oday ka mid ahaa dadkii ku dhaawacmay weerarka islamarkaana wiilkiisa uu ku dhintay ayaa ka sheekeeyey sida uu weerarku ku dhacay magay mukhtar maalin cabdi waay dadka oo shabeellaha hoos saaka tuulada bariira oo maraykanka weerar ka soo qaadeen ka mid ahay dada meel naga dhammeeyey haddii soomaaliyeed nahay unaga beeraliyeen nahay waxa un ka galaabsani ma nihi shabaab ma nihi riiley ma nihi niman beerale mana falatay anna aniga meesha waxa u joogi beer oo shirka ah macnaha iska hormaad ma jirin ana may roogayn beerta dhexdeeda joogay beerta dadkaanu ku dili aniga isku daris aan daris an baraagiday tan ina waa isku dhegignahay wili aniga aan dhali waa orday abadda ordaya dhaaba ku dhintay had waa dhintay magiis xuseen kamiis macali gudoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellada hoose ee dhinaca amniga cali nuur maxamed oo goobta kula hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dadka la dilay ay ahaayeen dad rayid ah oo aan waxba galabsan waa dad dulmadayaal ah waa dad lagu laayey runtii si khalad ah ciddii falkaa fulisay iyada ayaa mas-uuliyaddeeda qaadi doonta haddii alla idmo waana lala xisaabtamayaa biidni illaah waa la yaqaanaa ciidamada meesha joogay waxay ahaayeen ciidamada caddaanka ee bangraft ayay ahaayeen ama shirkad ha ahaadeen ama ciidan dawla ha ahaadeen laakiin cidda falka fulisay waa bangraft waa ciidamadii beriire ku sugnaa dagaal maaha waddo maaha yacnii waa dad goobtii ay joogeen qaarkoodna jiifeen qaarkoodna soo jeedeen loogu tegoo lagu laayay ugaas cabdidaahir iyo abuukar ganay oo ka mid ah odayaasha dhaqanka dadka ku dhintay weerarka ka dhacay bariire ayaa sheegay in loo baahan yahay in meel la saaro dhibaatada loo geystay dadkan shacabka shabaab ma aynaan layn shacab ilmo iyo caruur iyo waayeella iyo dad beeraleeyaho beerahoodii tabcanayay oo aad xogogaal u ahaydeen oo shalay idinla joogay oo idiin sheegay inay beeraleeyihiinoo meesha deggan yihiin oo aad xogtooda kaamil ahaydeen inaad saakayta ku kala hadhaan laydaan uma arkayno inaad aqoondar dowladeenna waxaan ka codsanaynaa waa ku celcelinayaa arrintaas si degdega inu isoo farageliyaan hadda dhacdada ugu dambayday oo naxdinta leh ciidamadii caddaanka ahaa oo sida farsamaysan u kaalmaynayay ciidamada soomaaliya xoog gacanta u siinayey oo dabcan ay ka kaashanayeen sida ay sheegayaan ay iyagu kaashanayeen waxay si bareera u laayeen dad soomaaliyeedoo carruur isugu jira iyo odayaal marka waxaan rabnaa arrintaa ayada ah wixii maanta ka dambeeya wax loo dul qaadanayo maahan meydkana lama xabaalayo ilaa xuquuqdoodii meel la saaro si kastoo ay tahay ilaa iyo hadda lama oga sababta loo beegsaday dadkan beeralayda mana jiro wax warah oo ka soo baxay dowladda federaalka ee ciidamada wadajirka ee taageeraya hase ahaatee dhowaan ayay ahayd markii ay kala wareegeen deegaanka bariire ururka al-shabaab kadib dagaal halkaasi ku dhex maray saynab abukar maxamed v o a muqdisho